xubnaha golaha wasiirada xildhibaanada marti sharafta marwada koowaad ee qaranka saraakiisha ciidamada kala duwan culimada iyo marti sharafta ajnabigaa dhammaantiin marka laysku daro asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu waxaan u kacay anagu laba horay oo keliya mar waxaan idiin soo koobayaa huddo dheer oo qiimo badan oo halkan wasiirka aynu martida u nahay dhammaanteen maxamuud xaashi imanka halkan ka jeediyey mar labaadna waxaan wasiirka iyo xukuumadda somalilandda ku ammaanayaa waxqabadka la taaban karayo iyo iyadoo oo aan wax loo dhigaa jirin inuu wasiirku halkan inooga sheego garoonkan aynu maanta joogno kun iyo sagaal boqol iyo siddeed iyo kontonkii maalintii la dhisay ilaa maanta in aanay dowladdaasi maanta joogta ka hor tu kacaan ahayd tu faqash ahayd tu jabhad ahayd iyo tu kale oo la doortay doona dowladdaa maanta dowlad ka horraysa oo garoonkaa wax ka qabatay aana jirin marka rawayga laga hadlayo waayo rawayga dowladda kuweyday inaga caawisay waxqabadka tirada badan iyo sharafka ka muuqda garoonka xaggiisa hore kuweyd inagamay caawin ee xukuumadda iyo cashuurtii dadka laga qaadayna lagu qabtay dowladdaa dhistay rawaygana waxay naga caawisay dowladda kuweyd waxaananu ku soo koobayaa hadalkayga in badan baanu sheegnay guulahayaga in badan bay qaar iska dhagatareen annagoo ku qanacsan inay inta badani indhahooduna arkayaan kuna qanacsan tahay laakiin afarta ugu hadalka badani ay qariyaan guushayada maanta waxaan ogolaysiinayaa afartaa laftooda ayaan markhaati u haystaa tobanka ugu wacwacan ama tobanka tob ten tob ten qodobada aanu qabannay tob tenkaa iga dhegaysta haddaa iga markhaati furtaan assalaamu calaykum haddaa iga markhaati fur weydaan qaarkoodna waan la noqonayaa laakiin haddaa iga markhaati furtaan sacab ku jawaaba qodobka ugu horreeya waxa weeye dowladnimadii somalilan ee aynu kun iyo sagaal boqol iyo koob iyo sagaashankii soo dhisnay maalin walba xabad lebana ayaa ciddii markaa joogtay ku daraysay oo dhismahaasi istaagayey laakiin dowladnimadii waxay si rasmiya u sugantay oo ay u hirgashay waayo dowladnimadu waa kala dambaynta dowladnimadu waa in sharcigu sarreeyo waa marka ciidankii jamhuuriyadda somalilan ee kala duwanaa uu madaxweynaheenna maanta joogaa ku dhiiraday inuu toban kun oo askari darajo u qaybiyo ee aanay deere deere hirdiin buuqna aanu ka soo bixin ninka aantaa arkaynin ilaahay ha caafiyo dowladnimada waxaa astaan muhiima u ah in lacagteedu ay dalkao dhan wada gaari karto dowladdan maanta ayaa ku dhiiratay oo fulisay inay lacagta oo sheekh ku ekayd degmada sheekh ayay ka shaqayn jirtay iyo wixii ka soo xiga galbeed dhinacanna kala bayd iyo wixii ka soo xiga bari bay ahayd dowladda maanta ayaa sugtay inay lacagtii somalilan bari iyo galbeedba ka shaqayso oo burcada laga bedelay barigiina intaa dhawaa wada dadku isku dhaqaaliyo isku dahli maaha dayarta aynugu tiro badan shaqa la'aan baynu ka cabannaa waxaynu ka soo duugnay jabhadeeyo abaaro waxoontiyeynu ka soo xaroonnay dadka iskuullada waxbarashadiina maalinba maalinta ka dambaysa horumar bay gaadhaysay dadku suurtagal may wada ahayn inay carruurtoodu waxbarasho hesho dowladda maanta waxay ku guulaysatay inay danyarta darteed waxbarashada bilaash uga dhigto dowladdeennu waxay xarumaa u ahayd oo xafiisya ka dhigatay halkii ay fadhihi jireen isuduwayaashii dowladdii aynu ridnay ee maxamed siyaad barray way ku yarayd magac lagu sheego wasaaradu isuduwaa fadhihi jiray afar shan qolbay wasaaraduhu ka koobnaan jireen dowladdeenna maanta ayaa sugtay oo ah dowladdii ugu horreysay ee sagaal wasaaradood xarumo dhistay sagaal wasaaradood wasaaradda arrimaha gudaha wasaaradda arrimaha dibadda wasaaradda qorshaynta wasaaradda kalluunka wasaaradda ciyaaraha wasaaradda xanaanada xoolaha wasaaradahaasoo dhan waxaa bixisa duulista hawada dhammaan gaashaandhigga dhammaan wasaaradahaasoo dhan ama oo saddex ka mida uun dowlad laga caawiyey inta kale miisaaniyadda dowladda laga dhisay mid walibana waa fooq laba dabaqa ama saddex dabaqa siyaasadeenna arrimaha dibaddu waa cabursanay wax kaloo cudri muu haynin waxoogaa cabura baa hayey dunida inaynu dibadda u baxno waxayna sheegan karno ayaynaan karti u lahaan jirin innagaa kala baqan jirnay xukuumadda maanta ku dhiiratay inay duladii dibadda ugu baxdo oo kii soomaaliyana dibad kula garnaqsato kii ajnabiyana hortiisa wax uga sheegto oo ay shirarka caalamka ka qayb gasho waa siyaasad cusub oo ay xukuumaddani hirgelisay waa siyaasadda keentay inaynu dowlado waaweyn ka wada hadallo inaynu shir ka qaybgelaynin iyo inaynaan ka qaybgelaynin inaynu dowlado waaweyn wax isku diidi karno wax isku raaci karno siyaasaddaa furfuranna waxa keentay xukuumadda maanta joogta ee axmed maxamed maxamuud silaayo markii ugu horreysay dalkeennu wuxuu yeeshay five years plan buu yeeshay qorshe shan sannadooda buu yeeshay oo qoran oo bugaag ah oo qofkii ajnabiga inoo yimaadana loo dhiibo qofkii innaga ah ee xafiis fadhiyaana uu ku shaqeeyo oo dalkeenna waxaa baahida taalana laga akhriyi karo wuxuu ku hamiyeyana laga akhriyi karo xukuumaddan baa ugu horreysay buug intaa leego qorshe shan sannadooda xukuumad diyaarisa toban sannadood oo dheeraada ayay golayaashii deegaanadii hore ku fadhiyeen kursiga muddo shan sannadood oo qura baa la doortay dimuqraadiyaddu tiirarka aynu ku faanna bay ahayd iyadoo ragaaday oo saqiiraysa oo saddex goor markay doorashooyinkaasi dib u dhaceen xisbiyadii jirina ku gaboobeenu meesha maayaradii joogina iskaga gaboobeen oo ay dimuqraadiyaddu saqiirayso xukuumaddan baa ku dhiiratay wixii ay xukuumadii hore ka baqanayeen noo bareedhay waxaa la qabtay doorashadii golayaasha deegaanada waxaa soo baxay saddex xisbiyoo cusub dib bay u curatay dimuqraadiyadda dalka saqiirayso toban kun oo askari oo darajada min alif ilaa jana la siiyey waxaa dheeraa shaqaalaheenna iyo ciidamadeenna mushaharkooda kumuu qiyaasnayn baahida gurigooda mushaharkooda kumuu qiyaasnayn haynta dowladda mushaharkooda kumuu qiyaasnayn waxbaba waxoogaa yar ayuu ahaa xukuumaddani laba goor tiraba ayay mar walba boqolkiiba boqol u kordhisay maanta guryahooduna waa laga dareemayaa nolosha caadgaana waa laga dareemayaa miisaaniyadda dowladdu maanta waxay maraysaa boqol iyo shan iyo labaatan milyan ta xukuumadda dhexe boqol iyo shan iyo labaatanka milyan xukuumaddani saddex sano ka hor waxay ugu timi iyadoo miisaaniyadda dowladda dhexe ay tahay siddeed iyo afartan milyan oo keliya imise goor bay labalaabatay xukuumaddan meel kale kumay leexinina dadkay ku celisay ama darajay ku kordhisay ama dhismay gelisay waddooyin bay gelisay madaaray gelisay shaqaalahay u saddex laabtay musuq maasuquna agteenna waa ceeb waxaan isleeyahay hadalkayga inaan intaa ku goobo oo aan maanta u daayo uun tobten tobankaa caanka ah ninkii igu dafiraya gobo kasta diyaar baanu ahay wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu
wuu mahadsan yahay wasiirka warfaafinta iyo wacyigelinta qaranka mudane cabdilaahi maxamed daahir waxaan haddana ku soo dhowaanayaa wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha cali
waxaa la xasuusiyey tii anigu aan ka shaqaynayay dalkeenna baahida ugu weynee taallay waxay ahayd waar bal idaacad dalka wada gaadhaha leelo idaacad iyo t v dunida oo dhan gaadha xukuumaddan maanta samaysay waxaa kaloon xusuustay dowlad kasta oo dowladaheenna ka mid ahaa koo iyo labaatankaa sannadood sharaa'ig baa lala geli jiray heshiisyo waxbay dodayaan baa la odhan jiray meel keliyaoo madaraq lagu dhuftayna may jirin maanta door maanta door shirkado lacag malaayiin doolara ku aamina dalka maanta inoo kooba xukuumad la aamini kara ay arkeen wasalaamu calaykum waamin